galabnimadii jimcada saacadda dhanka melbourne waxaa dhacay weerar uu geystay maxaa la dhahay nin kow iyo soddon jir soomaali kasoo jeeda marka weerarka wuxuu ku bilaabay in ninkan kow iyo soddon jirka ah uu gaari u watay uu marka hore uu qabadsiiyey deb isagoo gaariga waxaana gaariga ah u saarnaa sida ay booliiska ay sheegeen gaaska oo ay jika ahaan loo shito dhanka soomaalida ee taqaano markuu dabka qabadsiiyey kadib waxaa dhacday in ninka uu sameeyey maxaa la dhahaye weerar uu mindiyo uu ku weeraray booliiska kadibna ciidamada booliiska ee magaalada melbourne ayaa waxa ay toogteen ninkaasi booliiska runtii aad ayay isugu dayeen in ay ninkaasi ay la dagaalamaan midida ay ka qaadaan laakiin markii ay u adkeysan waayeen weerarka ayay markii dambe ay waxay ka toogteen xaladka marka waxaad noo sheegtaa dadka uu weeraray muddada uu ku weeraray ma booliiska keliya mise dad kale ayaa jiray oo sidoo kale uu muddada ku weeraray ninkaasi dad goobjoogayaal ah oo halka dhacdada ee ka dhaceysa joogay waxa ay sheegayaan in ninka markii gaariga dadka uu qabadsiiyey kadib uu soo abaaray dhanka meesha dadka ay ku socdaan oo ay maraan aanan ahayn dhanka gawaarida ee maraan marka halkaabuu wuxuu ku bilaabay laba qof oo dadka shacabka ah wadada marayay mid kamid ah ayuu sida la sheegay waxa uu midiyaha uga jeexay ama uu ka geliyey wejiga kadib gaariga booliisku meesha yaallo oo raba in ay ka falceliyeen debka gaariga qabsaday ayuu wuxuu bilaabay in gaarigii ay maraayidaha uu ka jebiyo oo uu booliiskii uu weeraro mididii uu haysto buu ku weeraray marka guud ahaan waxyeelada dadka soo gaartay imse bay gaarayaan marka laga tago isaga oo ay boolisku aad sheegtay inay markii dambe toogteen runtii dadka waxyeelada ee soo gaarta waa saddex qof mid kamid ah dhaawac ahaan isla halkii ayuu ku dhintay halka laba kalena ay loo qaaday cisbita cisbitaalada sidoo kale ninka laftiisa si dhaawac ahaan ayay booliiska ay ay u qaadeen laakiin daqiiqado kadib intii loo sii waday ee dhanka iyo cisbitaalka ayuu ku dhintay ma la og yahay waxa keenay in gaariga isaga uu watay uu gubo wallahi ilaa iyo iminka sababta rasmiga ah ay ka dambeysay inuu gaariga gubo lama hayo laakiin booliisku waxa ay sheegayaan in ninkan uu maxaa la dhahaye sidii horeba ay booliiska ay uga shakisnaayeen in uu ku lug leeyahay falal argagixiso siduu kalena uu horay uu u geystay dembiyo yar yar sida in uu dembiyo yar yar oo ay ku jirto tuuganimo iyo arrimo saasa laakiin dhacdada dhacday ee ah in uu gaariga uu gubo booliiska waxa ay sheegeen in tani ay ka weyn tahay arrimihii looga shakisnaa ee ahaa dembile yar yar laakiin ay u qaadanayaan falkani inuu yahay fal argagixiso wuxuu ka yimid sida ay booliiska ay sheegeen ama uu kasoo jeedaa dalka soomaaliya isagoo australia yimid kun sagaal boqol iyo sagaashankii sida ay sheegeen booliiska xataa waxaa la sheegayaa dad goobjoogayaala waxa ay leeyihiin sidoo kalena ay warbaahinta qaar ay qoreen in ninka uu ku dhawaaqayo allahu akbar halka qaar kalena ay leeyihiin ma uusan ku dhawaaqin marka ilaa iyo weli booliiska ma aynan soo bandhigin baaritaan dhammaystiran oo ay kaga hadlayaan falkani dhacay